xadiidka abu daauud warinayo waxaana yidhahdeen culimo fara badani qadaraadda labada kuraamood lagu qadaraya waktiyada iyo beledadoo dhan maahae danta ayuunbay ku xidhan tahay iyo inta halkaa looga baahan yahay xajaduna way iskhilaafi kartaa oo masalan mid baa meeshiisu meel iska carasana bay tahayoo biyo badanba uma baahnaa midna ama seel iyo waxba yar leedahay oo biyo waxoogayaba u baahan yahay markaa danta ayuunbay taa lafdeedu ku xidhan tahay haddaba wuxuu yihi sheekhu haddii dhulkii uu kala sarrayn iyo kala hoosayn uu leeyahay biyihiina aynu nidhi ilaa iyo intaa kuraamaha ha la gaadhsiiyo maxaa la yeeli ufrida kulu darafin bisakin dhinac kasta waxaa loo gaar yeeli waraab maxaa yeelay haddii mar la wada waraabiyo laydhaa kuraamahun ha loo eego de haddii halka sare la istaago iyagoo laga yaabay inay qofka sintiisa marayaan halkii hoosaysay ayay xaggan sarana dee kuraamihiisa mari karaan oo xaggaasaa markaa badanaysa marka waa inta hoose la waraabiya dabeedna laga xidhaa haddana inta sare la waraabiya mid walba kuraamaha loo joojiya wamaakii ukida la qaaday min hada almaai ee biyahan ka ahaaday wamaakii ukida la qaaday min hada almaai biyahan ka ahaaday fi inaan weel lagu qaaday mulika waa la mulkinaya cala saxiixi saxiix haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay wixii la qaado ee biyayowgaa mubaaxe ilaha iyo togagaasa fi inaan weel baa lagu qaaday mulika cala saxiix saxiix haddaan qabano waa la mulkinayaa oo taa waxaa looga qiyaasanayaa xaabaguruursigii iyo ugaadhsigii iyo baa looga qiyaasanayaa oo rasuulka sala allahu alay slam ayaa yidhi inuu midkiin lan yatiya axadukum aljabal lan yaakuda axadukum axbulahu inuu midkiin qaato xadkihiisa oo dabeetana uu buurta tago oo xusmo xidhmo xaabaa la yimaado oo uu iibiyo dabeedna sidaa yani wejigiisa su-aal kaga baajiya ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto ama hala siiyo ama haloo diiday marka xadiidka markaa waxaa laga fahmayaa iyadoo dee xaabadaa iyo waxaasi ay mushtarag dadka ku wada hayan ay ka wada dhexeeyeen qofki hadduu isagu soo gurto oo u soo qaato inuu mulkinayo oo uu iibin karayo markaa dee mar haddii xaabadii iyo geedihii iyo wixiina ay noocaa noqdeen biyihiina waa la mid oo biyihii dada ka wada dhexeeyey qofku hadduu weel ku shubto iyadana wuu mulkinaya cala saxiix haddaan qabano sheekh ibnu mundir la yidhaahdaana ijmaac bu arrintaa kusoo naqliyeen culamadu ku ijmaaceen qowl labaad baa jiro oo saxiixa ka hor jeeda wuxuu leeyahay laa yumlaku lmaa bixaalin sidaba lagu mulkiba ama wayse ku shubo ama meel kale ku shubo dadkaas umaad ka yar mudantay mooyaane maad mulkiin buu isagu leeyahay markaa qowlkaa hore de wuxuu iskala mid dhigaya markaa biyihii ama berkaduu qofku ama ceel u qotay ama masalan dee biyo xidheen uu xidhay ama u balli u qotay ama uu booyad ku qaatay ama uu caagid ku qaatay waxaasoo dhan markaa iyo way isku wada mid yel qofku waa milkinaya siduu doonuu ka yeeli karaa culimo fara badanoo ayagu dese shawkani iyo sancaani iyo ay ka mid yihiinna way jiraanoo xadiidkii saxiixa nahaa can bayci fadlilma biyaha wixii kaa dheeraad noqday in la iibiyaa inaanay banaanayn oo ayagu ku tegaya ama berkadaada ama ceelhaas ama milkigaad ka qodatid ama mawaadaad ka qodatid yani wixii kaa dheeraad noqda inaad iibisa lama ogola ayydha waxaafiru berin ceelka ka qoday bimawaatin meelaan cidina lahayn lilintifaaqi dheefsasho ayuunbuu uga qoday awlaa bimaayaha isaga ayaa biyaheeda mudan xataa yartaxila inta uu ka radan ka guurayo waxau sheekhu leeyahay ninka qoday ceel bimawaatin meel mawaada ayuu ka qoday meel aan cidina lahayn ayuu ka qoday aada milkadiidna uma qodanin liirtifaaqi wuxuu yidhi waxoogay intaad meeshaa degan tahay aada xoolaha iyo adiguba aad ka cabtaan waa dadka markaa gurya ay degaan iyo balliyada yarda wax ka qoda awlaa bimaayahaa isaga ayaa ka mudan biyaheeda cidda kale meesha uu qoday wili aada iska dheefsatid uun ee aada milkadiid aanu u qodin isaga ayaa cidda kale ka mudan xataa yartaxila inta uu ka raranaya uu ka guurayo maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimin fahuwa xaqu bihi qofka u horeeya meel aan cidi uga horreynin isaga ayaa ku xaqlo mudan wixii masalan intaanu guurin ka hor dee ka dheeraad noqdana ma diidi karo ama maashiiyo xoola ha loogu baahdo ama dadku cabitaan ha ugu baahdaane marka uu ka rartuu ka guurana ceelka wuxuu noqonayaa mid un loogu talagalay un dadkaa socotadaa walmaxfuuratu ta la qoday ceelka la qoday litamaluki milkin oo fii milkin ama milki uu ka qoday yamliku maaha biyeedagu mulkiya fila six haddaynu qabano wa sawaan waxaa isku mid ah haddaba malakahu mulkiya am laama mulkiinaaye laa yalzamuhu ku waajib maaha badlu maa fadala wixii ka dheeraday can xaajatihi lizarcin inuu u dhiiba waajib maaha wayajibu limaashiyatin maashiya inuu dhiiba waajib cala saxiix haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay ceelka la qoday meel masalan mawaad ahoo aan cidina lahayn baa laga qoday litamaluki inuu milkiyo ayaan u qotay ow fii milkin ama meeluu isagu leeyahay buu ceel ka samaystay mar haddii uu mawaad biqasdi tamalluk uga qoday ama milki uu leeyahay uu ka qoday yamliku ninkaa qoday maa aha waa milkiya fila saxi haddaan qabano maxaa yeelay waxay leeyihiin dee shaqadiisii wax uga soo kordhay weeye waxay la mid tahay geedkii u beray midhihiisii xoolihiisa caanihiisii waxyaabahaas unbuu la mid yahay bay yidhahdeen waxaanuu qotay ee uu usoo gareen biyuhu taasuu la mid yahay taanigu wuxuu leeyahy ma mulkinayo de xadiidkii annaasu shrakon fi halaain ama meelaad ku duudayn ama meeshoodaaba iska marayaane isagu ma mulkinayo buu leeyahay haddaba wuxuu yihi sheekhu wa sawaaun malakahu am laa waxa isku mida milkiya waa haddaynu qowlka saxiixa ku soconay ee yamliku ma ahaaya aw laa ma milkiina am laa ma milkiina oo muqaabilu asaxa ku soconaya midkaan doonnaba aan qabano oo aan idhaahna qowlka yamliku ma aha fil asaxi ama muqaabilkiisa oo ma mulkeeya midkaan doonnaba aan idhaahne laa yalzamhu ninkaa kuma waajib ah badlu maa fadala can xaajatihi dantiisa waxa ka dheer inuu u dhiibaa waajib kuma aha lizarcin zarc ninkii ceelka qotay ee mawaad ama milki ka qotay ama aan idhaahna qowlka saxii aan ku soconno idhahna wuu mulki ama aan idhaahna ma mulkiin midkaa doontaba aan idhaahne waajib kuma aha inuu zarc nin ugu waraabiya zarc inuu ugu waraabiya waajib maaha wayajibu limaashiyatin laakiin haddii ay ninka ka ooman yihiin masalan naftiisiibaa ooman iyo dadkiisi ama maashiyadiisi iyo xoolihiisiibaa ooman ayada waajib weyn inu dhibcalo saxiix haddaan qabano mar haddii waxaana isagana ka dheeraad yihiin ibnu aadam ama xoolihiisiina ay u baahan yihiin waxaa waajiba inuu dhiibo calo saxiixi haddaan qabano saxiixu labadaba wuu noqonayaa inaanu zaraca u waajibaynin in loo dhiiba iyo in maashiyada loo dhiibaya inay waajib tahay xadiis saxiixayna rasuulku sala la alay sl wuxu uhi laa tamnacuu fadla almaay litamnacuu bihi lkalaa waar dadka ha u diidina biyaha dheeraadka si aa ugu diidaan daaqa oo ninkii dee hadduu meelu ka cabo waayo waa ka raranayaa meeshii oo dabeedna daaqii daaqi maayo markaa ninkii waxoogayga balligaa meesha ka samaystay ayaa la leeyahy waar dadka ha u diidin biyaha si aad daaqa uga erido biyahana ha kula cabaan daaqana ha kula daaqaan baa laleeyahay weliba xaajadaana dee imika wuu iska idlaaqee waana xaajadu waata hadda taagan xaajadu waata hadda taagan bay yidhahdeen waa baahida hadda maaha jilaal baa soo socdo dayrtiina waa xumaatee yaani waxa weeye waa baahida iyo dananta hadda taagan un baa la eegaya maashiyadana waxaa looga jeedaa un xayawaankii muxtaramkaa un baa looga jeedaa ee maaha intii yani nimcooleydii un walqanaatu yani ishii almushtarakatu ee la wada lahaa yuqsamu maaha biyaheeda waa la qaybin binusbi khashabatin loox ayaa la taagi fii curdi nahri webiga balarkiisa fiihaa khashabadaasoo huqabun gododa yihiin mutasaawiyatun oo siman oo ama mutafaawitatun kala tagsan calaa qadri alxisas waxaana lagu salaynayaa xisooyinka qadarkeeda walahum waxa u sugnaaday alqismatu inay qaybsadaan muhayaatan kaltan inay ku qaybsadaanna way leeyihiin oo way usugan tahay waxau sheekhu leeyahay isha ama yani keliga ama webiga yar ee mushtaragga ah ee dadka wada dhexeeya sidee bay markaa u qaybsanayaan masalan biyihiina waa ka cidhiidhi waana mushtaragoo way ka wada dhexaysaa waxa uu leeyahay waxay u qaybsamayaan loox ayaa lagu goynayaa afkii isha meeshay ka imanaysay ayaa loox lagu goynayaa oo sidaa loogu gudbayaa fii curdi nahri baa saasaa loogu goynayaa looxaana waxaa loo samayn daloolo siman ama kala waaweyn calaa qadri alxisas adigu sidan biyaha qaybtanay biyaha uu nin waliba qaybtuu biyaha leeyahay ayuunbaa lagu salaynayaa masalan hadduu mid dee shan meeloodou meel leeyahay mishan meeloodow laba hadduu leeyahay mishan meeloodow saddex hadduu leeyahay yacni shan god un baa laga dhigi oo isleeg kaa kii midka lahaana shan meeloodoo meesha lahaana dee meel un baa looga sii dayn kii shan meeloodoo laba lahaa labaa looga sii dayn kii saddex lahaa saddex baa looga sii dayn waxbana looxba maahae dhismaayo xataa lagu samayn karaa sida imikaba yani la sameeyo webiyada badidooda dalalka udhexeeya marka wuxuu leeyahay yuqsamu maawaha biyaheeda waxaa lagu qaybin binasbi khashabatin loox ayaa laga taagay fii curdi nahri webiga ballarhkiisa yani halkaa u socdayba saasaa loogu goynaya khashabadaas oo fiihaa suqabun mutasaawiyatun daloolo siman oo mutafaawita ama kala tagsan masalan dee kii ay saddex meelood inta masalan hadday laba midna laba meelood lahaa midna mid lahaa de haddii laba daloolu loo sameeyo oo kan labada meelood lana dalool weyn oo hal dalool udhigma laba dalool udhigma loo sameeyo kanna dalool dalool labada dalool kaa weyn niski a loo dhigo iyaduna waa kulamo mutasaawi laga dhigo ama mutafaawit laga dhigo calaa qadri xisas yani kolba qadarka ay ku leeyihiin xisooyinkaay ku leeyihiin biyaha walahum lqismatu muhayaatan buu yihi waxaa kaloo usugnaaday inay kaltan uqaybsadaanna way usugnaatay oo masalan midu idhaan berri baan cabbayaa ka kale la yidhahdee waxoogayga badan la yidhah adigu laba cisho cab mid la yidhaahda saddex cab taasina way bannaan tahay oo waxay u yari weheshadeen qoladii hashii lahaa shirbu walakum shirbu yawmin macluum nebi saalex lalahaa idinkuna kal baa leedihin ayaduna kal la yaqaano ayay leedahayeen iska daayo idinkuna maalintiin caba iyaduna maalinteeda ha cabto taas ayay markaa u yari weheshadeen kitaabulwaqfi waxaa waqafka la yidhaha ayuu kitaab yahay marka waqaf luq ahaan waxaa la yidhaha xabs wax la xabaaso maxaa yeelay waxaan la waqfayo ayaa waxaa lagu xidhayaa lagu gaabinayaa meel gaar ah sharci ahaan waqaf marka la tacriifinayo waxaa la yidhaha xabsu maalin yumkin intifaacu bihi مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود waxa weeye maal ayaa la xabaasayaa maal ay suurtagal tahay in lagu intifaaco iyadoo cayntiisuna baaqi noqonayso maal ay cayntiisu baaqi noqonayso yani iyadoo lagu intifaacayo cayntiisuna ay baaqi noqonayso oo la xabiso ayaa la yidhaahdaa maxaa lagu xabisayaa waxaa la goynayaa tasarufkii qoortiisa lagu tasarufi lahaa ayaa la goynayaa oo waxaana lagu xabaasayaa meel bannaan oo sharci ahaan u bannaan oo weliba haddana joogta ee aan wax iman doono ahayn waa maal ay suurtagal tahay in la intifaacsado iyadoo cayntiisuna ay baaqi noqonayso hadhayso oo la xabaasaa la yidhaahdaa oo lagu xabaaso tasarufkii qoortiisa lagu tasarufi lahaayoo la gooyo oo bimacnaa qoortiisa lagu tasarufaynin loona iilayo jiha mubaaxo ahoo mawjuuda ah oo hadda joogta ka waxa waa salaa aayaad qur'aaniya ilaahay qowlka uu leeyahay baa ka mid a lan tanaalu lbira dadow ma gaadhaysaan waxa wanaagga layidhi xaqiirisa xataa tunfiqu ilaa bixasanaan mima tuxibuun waxa aad jeceshihiin ilaa wax ka bixisaan wanaag iyo samafal ma gaadhaysaan abaaطalxa saxaabigaa la odhan jiray markuu aayaddaa maqlay wuxuu jeclaystay inuu waqfiyo beer bayruxa la odhan jiray oo dhulkiisa ugu jecla waanu waqfiyey aayad kale ilahay wuxuu kuhi wamaa yafcalu min khayrin falan yugfaruuh wixii khayr ay sameeyaan dadku laga qarin maayo ee ilaahay waa siinaya xadiid muslim uu leeyahayna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi idaa maata bnu aadam in aadan markuu dhinto inqataca camaluhu ilaa min halaain camalkiisu waa go-aa saddex ayuunbaa u socda marka uu dhinto qofku wax u socda saddex ayuun baa jira sadaqatun jaariya sadaqo jaariya ahoo socota aw cilmun yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo aw waladun saalixun yadcuu lahu ama ilmo wanaagsan oo u soo duceeya markaas sadaqada jaariyada ah waxay culimmadu ku tilmaameen inay tahay waqafka waa waxaa soconaya goor walba ajrigeedu uu u soconayo guri buu waqfay masaajid buu dhisay berkad buu waqfay waxaa soconaya ee goor walba la intifaacsanayo ee ula baxay weeye waa u soconaysaa oo cilmi yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo miduu baray miduu sanifay oo kutubu qoray iyo daduu sii baray intuu waa isku mid oo waladin saalixin yadcuu lahu iyo ilmo wanaagsan oo u barbaariyey oo u si fiican u tarbiyeeyey oo u soo duceeya markaa duca ayuu markaa rasuulku yidhi markaa ducada oo ilmuhu waladkii waalidkii u duceeya waa mid gaadhayso oo kuna intifaacayo sadaqadu bixiyaana waa la mid wixii kale laakiin waa la isku khilaafsan yihiin xadiidu saxiixayn isna ku soo arooray ayaa waxaa cumar binu khadaab ayaa dhul ayuu khaybaro meesha laydhaabu ka helay dabeedna rasuulka ayuu yihi maxaad ifaleysaa rasuul allow dhulkaa wuxuu rasuulku sala allahu alay slam ku yihi haddaad doonto asalkeedaad xabaasaysaa waad sadaqadaysanaysaa dabeed cumar waa sadaqadaystay oo wuxuu ihi asalkeedana la iibin maayo lana hibayn maayo lana dhaxli maayo waxaanay culimmada qaarkood ku tilmaameen awal waqfin fi lislaam inuu waqfkii u horreeyey islaamka dhexdiisa dhacay inuu ahaa arkaan ayuu baabkani leeyahay waa afar waaqif waa ninka waxaa waqfaya mawquuf oo shayga la waqfayo ah mawquufu calayhi oo ka lagu waqfayo ah iyo siiqadii oo hadalkii maha ku dhawaaqi waqafkaa shardul waaqifi haddaba kan waqfinaya shardigiisu sixatu cibaaratihi cibaaradiisu mid ay ansaxaysa waa inuu yahay wa ahliyatu tabaruc tabaruc iyo waxbixinna waa inuu helu yahay walmawquufi wa shardulmawquufi kala waqfiyahay shardigiisuna dawaamulintifaaci bihi ku intifaaciisu waa inuu daa'im yahay laa matcuumun iyo warayxaanun maya waxa uu leeyahay sheekhu isagoo arkaantii afarta ahayd kii ugu horreeyey inoo soo hormariyey wuxuu ihi shardulwaaqifi kan wax waqfinaya shardigiisu waxa weeye sixatu cibaaratihi waa inay cibaaradiisu iyo wax cabiridiisu inay ansaxaysa waa inuu yahay waahliyatu tabaruc tabarucna waa inuu helu yahay oo masalan markaynu nihi mid dee cibaaradiisu ay ansaxayso waa inuu yahay waxa ka baxaya ilmihii yaraa iyo majnuunkii waqafkooda ma ansaxayo way cibaaradoodan muctabaro ahayn wa ahliyati tabaruc qofkani inuu waxor ilaahay ula baxana oo tabarucana waa inuu helu yahay haddii aynu sidaa nidhi dee kii maradulmowtka haye iyo addoonkii mubcadka ahaa iyo ayaa iyaguna markaa halkaas soo gelaya waxaana la yidhi labadu way markaa hadalkan dambe waahliyatu tabaruc baa kaa hore kaga filaan lahayd kaa hore ahliyatu tabarucaasun hadduu ku daayo ayaa kaga filaan lahayd kaasi waxa weeye waa waaqifka shardigiisii walmawquufi wa shardulmawquufi kan la waqfinayo shardigiisuna dawaamulintifaaci bihi waa inuu shay intifaaciisu daa'im noqonayo waa inuu yahay oo macnaha horta waa inuu cayn yani shay mucayana waa inuu yahay waxaa shardi inuu mucayano yahay wixii aan mucayano ahaynee mubhamka ahay qarsoona waqafkiisu ma ansaxayo waa inuu mamluuko yahay waxaad leedahay weyniyo waxaanad lahayn ma waqfin kartid daar halkaasuna haddaad tiri anaa waqfay oona shaqaba ku ahayn ma ansaxayo waa inuu wax naqlin ansaxaya waa inuu yahay oo masalan inaad markaa mailen waa milkii la suulinaye naqlin waa inuu aqbalayaayo muqladadii iyo ayaa iyaguna ka baxaya marka waxaana la shardiyaa inuu shaygaasi intifaac leeyahay intifaacaasi weliba waa inuu intifaac maqsuud oo mubaaxa yahay wax sharcigu ama intifaac u tiirinayo ama uu ku tirinayo waa inuu yahay intifaacsigaasina waa inuu daa'im yahay oo wax joogaya uu yahay haddii intifaac ha jiro sharcina ha ahaadee aan wax daa'im noqonayo ahayn waqaf kuma banaana dawaamul intifaaci bihi intifaaciisa waa inuu daa'im yahay laa maطcuumun warayxaanun maطcuum waa wixii la cunayey warayxaanun iyo ubaxa iyo dhirta yaree la uursanayay ee uduga lahaa kuwa waqafkoodu ma ansaxayo maxaa yeelay dee manfacada shayga madcuumkii waa istihlaaga iyo cunida waxba ka soo hadhi maayaan shayga waqafkaana waxaa la doonayay shay asalkiisu uu joogaya lana intifaacsanayo inuu yahay dee shaygan rayxaankaa lafdiisa la ursanayo waa wuxuu iska fasahadaya o iska qalalaya waxaana yidhahdeen waa ka maxsuudka ahee la gooye ka masruuca ahe isagu beeran waqafkiisu waa iska bannaan yahay bay yidhahdeen waxoogay bu da isagoo kaasi ku olaya wayasixu waxaan tahay dee markaa waqaf marka waqaf sadaqaysi baa ku banaan oo dee hibo waa gelaya oo hadiyo waa gelaya oo sadaqo waa gelaya ee maxaa la diidaya waqaf baanu gelayninu wayasixu waqfu caqaarin caqaarin la waqfo ayaa banaan wa manquulin iyo shaygii manquulkaa ee la rayi wa mushaacin iyo shay markaa ku faafsan wax kale laa cabdin iyo wa sababin maya fi dimati dimada qofka ahaaday walaa xorin walaa waqfa xorin xor inuu waqfo nafsahu nafdiisana ma ansaxayo wakadaa musawladatin iyo wa kalbin mucallaminna iyana waa kula mid iyo wa axadi cabdeyihi labadiisa addoon midkood sidaa sax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekh waxa ansaxayo waqfa caqaari shaygii maguurtada ahaa ama dhul ha ahaado ama daar ha ahaado in la waqfiyaa waa banaan tahay oo iyada ijmaac baa loo hayaa waxaa kaloo banaan waqfu manquulin shay manquulah oo isaga markaa aan shay maguuraan ahayne shay la rabo la qaado uu yahay addoonkii maradii wixii la mid ahaa kitaabu qur-aan wax manquulah oo la qaato waqafkiisu isagana waa bannaan yahay waxaa kaloo iyana bannaan waqfu mushaacin shay mushaaca in la waqfiyo masalan dhul baa nin wada leedihiin waxoogay baad markaa adugu ku leedahay masalan waaba boqol fuudhba ka soo qaado adugu labaatan fuudh baad leedahay labaatankaagasina labaatan mucayana maahe boqolkaasay ku dhex faafsan yihiin adigu labaatankaaga inaad waqaftaa way iska bannaan tahay laa cabdin wa sababin fi dimma iyada ma bannaanaa inaad waqafto addoon iyo maro dimo ku sugan dumad qof marka ama dimadaada ha ahaato wax yani waxaan waqfay addoon iyo maro anigee dimada dumadayda ahaaday ama qof kale ha kulahaado hebel dumadiisa ahaaday midkay doontaba ahaato maxaa yeelay dee milki ayaan markaas jirin waqafkuna dee waa milkii la zuulinayo cayn laga zuulinayo walaa waqfu xori nafsahu waxaa kaloona yana ansaxaynin nin xori inuu nafdiisa waqfiyo inuu idhahdo naftaydan misaajkaa ku waqfay aniga lafdaydan ayaa naftayda waqfay maxaa yeelay de waxay leeyihiin qoortiisan isagu ma laho mamluuko maaha si aanu nafdiisaba uhibayn karaynin ayaanu nafdiisa inuu waqfaana aanay u banaanayn wakadaa mustawladatin wa kalbin mucallamin waxaa kaloo ayana aan waqafkooda ansaxaynin addoonuu ilmo ka dhashaday iyo aygii mucallamkaa wax la baray waxadi cabdayhi iyo labadiisa addoon midkood sidaa sax haddaan qabanno maxaa yeelay markaynu sheegaynay shayga mawquufka waxaan nidhi qaabilan linaql ama yaqbalu naqla baynu nidhi marka waxay leeyihin mustawladadani cidqi bay u socotaay oo ninkani markuu dhintaa bay xoroobaysaa markaa naqlin in cid kale loo raro milkiga u raro meel kale u raabaano ayaanu lahayn taasi waa mustawladada kelbigana ti waa hayru mamluuk oo waxaanu milkisanaynba nijaasta daceedana ma milkisanaan labada addoon midkoodna shayga la waqfiya iyo mucayan baynu ka doonaynay waa mubham oo shay qarsoon walow waqafa haddii uu waqfiyo binaaa man dhis ayuu waqfay aw karsan ama dhir masalan la talaalay fii ardin bine ama dhir ku taala yani fii ardin mustaji mustaajiratin oo loo soo kiraystay lahumaa binaha iyo qarsiga fal asaxu jawaasuhu inuu bannaan yahay weeye kaasi waxau sheekhu leeyahay haddii uu waqfiyo dhis ayuu waqfay ama qarsi dhir iyo geed weyn buu waqfiyey dhiskaa iyo qarsigaasina fii ardin dhul ayay ku yaalaan dhiskaasi dhul buu ka dhisan yihi geedaasi dhirba dhul bay ka beerantahi mustaajiratin lahuma dhul loo soo kiraystay nin baa dhul kiraystay marka horeba wuxuu u kiraystay inuu wax ka dhisto iyo inuu dhir ku beerto binaha iyo dhirta noocaasahee dhulkaa uu soo kiraystay ku dul taalla in la waqfiyo waa banaantay fal asaxu jawaasuhu ama muddadii ha dhammaato ama yay dhammaanin maxaa yeelay de waa shay mamluug ah dhirtaa iyada dhiskaasi waa shay mamluug oo laguna intifaaci karo duuduub ahaan iyadoo cayntiisina baaqi ahaanayso oo dee waxaaba dhici kartaa markuu ninkaasi intaa waqfo kan kalena inuu iskaba raaciyaaba oo wax dhici kara saanigu isaga wuxuu milicsanayaa war maya wixii fujin bay u bandhigan tahay oo in la fujiyo markay muddadan kiradu dhammaato inuu ninkiidaa war iga fujiya bay u dhowdahay waxaas yuu yuu ansixin isna wuxuu leeyahay dee maxaa mar hadduu wixii shay asal ahaantiisa ama jumle ahaan shay lagu intifaacsan karaya yahay cayntiisuna baaqi noqonayso ha iska ansaxo fain waqafa calaa mucayanin hadduu ku waqfiyo qof mucayana waaxidin oo keliya ow jamcin buu ku waqfiyo ushturida waxaa la sharday imkaanu tamliikihi milkisiintiisu waa inay suurto gelaysaa falaa yasixu calaa jiniinin urjiif ku ansixi maayo walaa cala alcabdi linafsihi addoonna faahantiisa in lagu waqfiyana ma banaana ee falaw aطlaqa hadduu idlaaqa alwaqfa calayhi uu ku waqfiyay fahuwa waqfun calaa sayidihi buu ku waqfay walow adlaqa alwaqfa hadduu calaa bahiimatin uu ku waqfay idlaaqo laqaa laqwi buu noqonaya waqiila waxaa la huwa waqfun calaa maalikiha nin kale ayaa lagu waqfay waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku waqfiyo waa mawquf calayhigii ba halka inooga hadlayaayo mawquf calayhi baa mucayane hayr mucayan buu noqonaya mucayinkiibu inooga bilaabay marka wuxuu yihi sheekhu hadduu ku waqfiyo mid mucayana mid la caddeeyey oo ama mid quro ah ama waaba jamacba tobankaa nin baan ku waqfay bu ama ninkaa quraan ku waqfay buuli usturida imkaanu tamliikihi milkisiintiisu waa inay wax la milkisiin karo gacanta loo gelin kara waa inuu yahay xilligaa la waqfiyayo oo uu joogaa macnaa mar haddii aynu saanay waxaani wax gacanta loo gelin kara waqafkan hadda oo joogo waa inuu yahay baa looga jeeda imkaanu tamliikihi milkisiintiisu waa inay suurto gelaysaa oo haddaynu saan nidhi falaa yasixu calaa janiinin urjiif kuma ansaxayo waan waqfay kitaabka ama guriga waxaan ku waqfay gabadhaa uurkale ilmahaysido dee miyaa iminka urjiifkii la odhan karaa kaalay oo daartii qaado mar haddaanay taasi ansaxaynin waqafkaasi ma ansaxayo walaa cala alcabdi linafsihi addoon in lagu waqfiyo oo naf ahaantiisa yani isaga la yidhaha addoonkaasaa naf ahaantiisa ku waqfay ma banaana oo ma ansaxayo maxaa yeelay ehel baanu milki u ahayn isagii baa la leeyahay waxba ma yeelan kara markaa haddaba hadduu idlaaqa bu i alwaqfa calayhi wuu idlaaqay wuxuu ihi addoonka ayaan ku waqfay fahuwa waqfun calaa sayidihi sayidkiisa ayuu ku waqfay oo isaga u dhici maayo mar haddaanu odhan isaga naf ahaantiisaan ku waqfay haddaan odhan isagan ku waqfay inuu yidhi dee waa ninka alahumba ayuunbaa sii yeelanaya waxaan lagu waqfayna walow adlaqa alwaqfa calaa bahiimatin neef xoola ah ayuu wax ku waqfay u idlaaqay wuxuu uhi waxaan ku waqfay hashaa iyan gurigaa ku waqfay maxaa yeelay milki dee ehel umaaha xaalanaba sida aanad inaad wax siisood lacag u tiriso neef xoolaa iyo inaad wax kala siiyatoona aanay banaanayn ban waqfna ugu banaanayn qiil baa wuxuu leeyahay huwa waqfun calaa maalikiha war sidii addoonka oo kale un ha noqoto maaligeeda ayuunbaa waqafkaasi u dhacaya nin kalahunbaa waqafkaasi udhacaya wayasixu calaa dimiyin kaa dimigaah inagu dhex nool isaga waa ku ansaxayaan laa murtadin iyo waxarbiyin iyo wanafsihi maya sida sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay waqafkii qof muslima ama dimi markuu wax waqfayo qof kale oo dimiya in lagu waqfaa way banaan tahay dimiguna waxa weeye gaalka aynu cashuurtan ka qaadnay inagu dhex jira sida sadaqada sunnihiiba ay ugu bannaanayd in wax lagu sadaqaysta dimiyiinta ayaa waqafkuna ugu bannaan yahay laakiin waxay dhaheen waxaa shardi ah inaan ujeeddo macsiya aanay ka muuqanaynin ujeeddo macsiyo waa inaanay ka muuqanaynin hadduu yidhaahdo waxaan ku waqfay kii dimiga ahaa ee kiniisadda ka shaqaynayey yani halkaa markaa jiha macsiya ka muuqanaysa inuu ninkani macsiya ujeed yahay ayaa ka muuqanaysaoo halkaa waxaana qurbaa laga doonayay saaqoo dee macsiya ma geli karto markaa halkaa kama ansaxaya hadday saa noqoto la murtadin waxarbiyin ku ansixi maayo ninkii murtadka ahaa waa kaa diinta ka baxay ee ilaah iyo nebi caayey iyo muqadasaadka islaamka xarbi gaalkaa aynu dagaalama inay xabadda isugu keen jirto isna kuma ansaxayo waqaf walaa waqfa shaksi calaa nafsi inuu dhan naftaydaan ku waqfay gurigaa aan leeahay naftaydaan ku waqfay sida sax ma banaana maxaa yeelay dee ciddan wax lagu waqfinayo waxaa la doonayey inay wax cid joogaysa ay tahay cid joogaysa sida shaygan ba loo yidhi waqafku waa inuu daa'im noqda waxaan jihadan lagu waqfay jiha daa'imaysa waa inay tahay dee murtad iyo xarbina dil bay ku xukuman yihiin waynu laynanaa waa inaynu laynaabaa layna faray khamar haddaysa yihiin dawaam intay gaalada yihiin dawaam malaxa waqfigina waa sadaqa jaariye ah sidaan loo waqfiyayni waxa aan dawaam lahayn baan cid aan dawaam lahaynna loogu waqfiyayni dee kan kale ee masalan markay xagga nafdiisa tahayna dee waxa aan suurtagal ahayn inuu qofkii wuxuu milkisanaa nafdiisa milkisiiyo waxaa la yidhaha taxsiilulxaasil taxsiilulxaasilna maxaal baa la yidhahdaa wixii wax marka horeba joogay haddana xasilinteeda wixii adaaba leh anaa isku waqfay yani macna ma keenayso wain waqafa hadduu ku waqfo calaa jihatin masi macsiyatin jiha macsiya dalika miaalka cimaarati lkhanaa'isi kiniisada camiritaankooda ayuu ku waqfay fa baailun wey waqafkaasi aw jihati qurbatin ama jiho qurba ah kalfuqaraa'iba weeye dadkii baanaa walculamaai culamada walmasaajidi iyo walmadaarisi saxa u ansaxaya aw jihatin buu ku waqfay laa tadharu fiha lqurbatu qurbada iyo alla u dhowaantu aanay ka muuqanin kal aqniyaaiba weeyaan saxa u ansaxaya fila sax haddaynu qabano waxau sheeku leeyahay hadduu ku waqfiyo waa markay hayru mucayanada mawquufu calayhi waa markuu hayru mucayanka ahaa hadduu ku waqfiye buu hi jiho macsi ah wuxuhi kiniisadaha lagu camilo oo ha lagu udgiyo oo ha lagu goglo oo ha lagu iftiimiyo fa baailun baail buu noqonayaa maxaa yeelay waa icaana calaa macsiya wuxuu ugu kaalmaynaya qofku macsiyo waqafkana waxaa loo jidaya in ilaahay loogu dhowaado markaa tanna waxay noqonaysaa wax iska horjeeda wax kaba horjeeda ujeedadii ayuu noqonaya ama wuxuu ku waqfay calaa jihati qurba jihati qurba waxaa looga jeedaa yacni jiho alla ugu dhowaantu ay ka muuqanayso si halka dambe laa tadharu fi hal qurba halkuina leeyahay si ay markaa isu qaabilaan jiha ay ilaa alla ugu dhawaanshuhu markaba ka muuqanayo waa maxay kal fuqaraai waa fuqaradii de imka ninka faqiir wax siiya ama ku waqfaa dee ummadda u ducaynaysa laakiin xaji tiisiiba la kicila ka wuxu dhiibaa de waxa weeye qurba aada ugama muuqato kaa wuxuu ku waqfay jiha ay qurba ka muuqanayso waa maxay kal fuqaraai dadka baahan ayuu ku waqfay walculamaai culimada ayuu ku waqfay dadkaa diinta walmasaajid masaajiduu ku waqfay walmadaarisi madaarisu waa saxa waan saxayaa dee waqafka adilada tilmaamaysa ayaa caam ah ama wuxuu ku waqfay buuhi jiho aanay ka muuqanayn qurba waxa loogu dhawaanshiihi jiho aanay ka muuqanin ayuu ku waqfay kal akniya iwaba sida dadkii akniyada ahaay da iska maalqabeenada ahaa saxa waa ansaxaya fila saxi haddaan qabano maxaa yeelay waxaa la eegayaa un xaggan waqafku waa milkisiin shay aad adugu intaad iska wareejisaad qof kale milkisiinaysa wey aanigu wuxuu leeyahy qawlka asaxa ka horjeeda maya buu leeyahy waar waxaa la eegayaa waa xagga qurbada ujeedada maqsuudka la eegaya waa qurbada yaa loogu dhawaansheeya xaaji maxaa laga helay isagiiba intiisii u taagla buu leeyahy walaa yasixu ma ansaxaya ilaa bilafdin lafdi ayuunbuu ku ansaxaa wa sariixuhu haddaba lafdiga kiisa sariixa ee ku caddi waxa weeye waqaftu kadaa baan waafay aw ama ardii dhulkaygu mawquufatun calayhi kaas ayaa lagu waqfay watasbiilu iyo wataxbiisuna sariixaani cala saxiix daqbano waa laba sariixa waxau sheekhu leeyahay rugnigii afraad dalkana inooga galayoo wuxuu hi ma waqafku lafdi unbuu ku ansaxaa yani qofkii naadiqa ahaa waa inuu markuu wax waqfinayo dee ku hadla haddii masalan aanu dee nin hadlaya ahayn si akraskii oo kale yahayna dee ishaaradii muhimada ahayd ayaa may soo gelaysayo qoraalkii iyo marka waa inuu lafdi meeshii uu ka yimaadaa ka haddaba lafdigii waqafka ayaa wuxuu qaybsanaya sariix iyo kinaaya sariixna waxaa la yidhaha baab kasta marka la joogo waa wixii aan waxaa la joogin wax kalaa ixtimaalin niyana uma baahdo kinaayadana waa maldaho baabkaa la joogiyo wax kalaba uu noqdaa niyi u baahdaa markaa haddaba sariixiisu waxaa u idha qaftu kadaa shaygaasaan waqfay marka wuxuu halkaa imika lafdigunbu ujeeday calaa kadaa haddaanu raacin ma ansaxayo waqaftu kadaa shaygaasaan calaa kadaa waxaa ku waqfay waa inuu yidhaahdaa imika halkaasunbu inooga jeeda calaa kadaaduna way way u taallaa ila haddii kalena ma ansaxayo inu sheegin cidda lagu waqfaye ama ardii buu yidhi mawquufatun calayhi dhulkaygu waan ku waqfay hebel baan ku alayhi hebel nin baan ku waqfay maxaa waa caan luq ahaan iyo curfi ahaan tasbiil iyo taxbiis ayaguna waa sariixaan waa laba lafdi iyaguna ku cad sabaltu kadaa xabastu kadaa maxbuusatun masbuulatun yani qaabka ad u dhigtaba ama ficilka ama mushtaqaadkiisa iyaguna waa la midoo waa sariixaan cala saxiix haddaan qabano oo labadaba waa waqfid sabaltu waan waqfay xabastu waan xabaasu waan waqfin wey maxayle sharci ahaan ayay usoo noqnoqdeen ereyadaasi curfi ahaanna waa wax macruuf oo la yaqaano walow qaala hadduu ilah tasadaqtu bikadaa baan sadaqay sadaqatan muxaramatan sadaqo la xaram yeelayoo aan loo dhawaanaynin oo mawquufatan ama la waqfay oo ama laa tubaacu aan la hibayn walaa tuhaaba aan la hibaynaynin fasariixu fil asaxi asa haddaan qabano waa sariix waxa u leeyahy sheekhu hadduu idhaha shaygaasaa sadaqaday sadaqo muxarama ah oo aan si kale loogu intifaacaynin dee intifaaceeda soo la gurto mooyaane ama sadaqa mawquufa ayaan sadaqaday ama sadaqa aan la iibinayn lana hibaynayn fa sariixun fil asax sariix bay noqonaysaa maxaa yeelay lafdi sadaqa hadday meesha timi qariinaintaasina raacday waxaan wacqaf ahayn dee ma ma ma keenayo wa qawluhu odhaadiisii tasadaqtu faqad uu yihi laysa bisariixin ma haweynna waa haba niyooday ilaa an yudiifa ilaa jihatin caamatin jiha caama inuu u tiiriyo mooyaane weyanuya u dabeedna niyeeye mooyaane waxau sheekhu leeyahay hadduu idhaahdo tasadaqtu shaygan waan sadaqaysay faqad oo keli waxba ma raacina shaygan waan sadaqadaysay un buri laysa bisariixin xagga waqafka marka la joogo kuma cadda waqafkuna kuma xasilo waynna waa waqaf haba niyeeye maxaa yeelay dee saddex arrimood ayaa ereygaasi dhex heehaabaya sadaqadii faralka ahayd tii sunno ahayd tii waqafka ahayd marka waqaf ma noqonayo ilaa an yudiifa ilaa jihatin caamatin jiha caamaa inuu u tiiriyo mooyaane sida fuqarada oo kale waqafna uu niyeeyo wuu ku xasilaya markaa hadduu ila shayga fuqaradan ku sadaqadaysay yidhaahdana niy ahaan waqaf baan u jeeday taa iyada uu ku ansaxayo walow saxu asax waxa way ana qawlahu odhaadiisa xaramtuhu shayga waan xaram yeelay abadtuhu abadtuhu shaygaa waan yani waan joogteeyo abid baan kaga dhigay nimankaa laysa bisariixin hadalkaasi sariix maaha wa ana qawlahu hadalkiisa jacaltu lbuqcata masjidan baa ka dhigay tasiiru bihi masjidan bay ku noqonaysa waxau sheeku leeyahay haddii uu yidhaha asax waxa weeye hadduu yidhaha xaramtu lilfuqaraa fuqarada ayaanu xaram yeelay ama abadtu calayhim ayaga ayaan ugu joogtay oon abid uga dhigay laysa bisariixin sariix ma ahee kinaayo ayuu noqonayaa maxaa yidhaha iyagoo gaar ah dee lama isticmaalo labadan erey habeniyun buu ubaahanayaa qawliga goorjee asax wuxuu le waa sariix ujeeddadii buu faa'idaynaya sida tasbiid oo kaleu la mid yahay waxaa kaloo asaxa hadduu yidhaahdo jacaltu haadihi lbuqcata masjidan baan ka dhigay lilaahi bayaanu odhan on raacine tasiiru bihi masjidan tasiiru bihi hadalkaa waxay ku noqonaysaa masjidan maxaa yeele masjidku dee waqafun buu noqdaa lafdi masjid haddii lagu dhawaaqo lafdulwaqaf in lagu dhawaaqa waxba uma baahan wa ana alwaqfa walasaxu ana alwaqfa calaa mucayanin haddii mucayan lagu waqfo yushtaradu fiihi waxaa la shardiyaa qabuuluhu inuu aqbalo ayaa la shardiyaa ee walow radda hadduu celiyo baطala xaquhu xaqiisu waa burayaa sharadnaa shardinaya alqabuula aqbalid am laa maynaan shardina waxau sheeku leeyahay waxaa asaxa in haddii lagu waqfiyo qof mucayana ayaa lagu waqfiyey waxaa loo shardiyaa inuu aqbalo inuu aqbalo ayaa la shardiyaa weliba aqbalkaasina waa inuu ijaabka la xidhiidsan yahay hadduba ehel u yahay qubuulka haddii kalena u ehel u ahayna se majnuun iyo mid waala mid yar iyo weligiisu waa inuu aqbalaa marka asax waxa weeye inuu qabuulkiisa loo baahan yahay taanigu wuxuu leeyahay lama shardiyo waxba shardi maaha buu leeyahy haddaba wuxuuna yidhi sheekhu walow radda kii lagu waqfee mucayanka ahaa cayntii lagu waqfay buu celiyey wuxuu yihi may maa doonayo badala xaquhu xaqiisu waa burayaa sawaaun sharadnaa alqabuula aqbal shardinaya oo waa qowlka asaxa waa hadalka imimka haynay am laa maynaan shardina oo waa qowlka muqaabilkiisa walow qaala hadduu l waqaftu hadaa sanatan baa waqfay fa baailun weeye baail buu noqonaya wuxuu sheeku leeyahay hadduu yidhaahdo taabiid baa la shardiyaa shayga waqafkaa in la abideeyo hadduu yidhaha shaygan waxaan waqfay sana intaa kadibna wuu igu soo noqonayaa ciddaasaan dee ku waqfayna weeye ila haddii kale dhinac walba uu ka fasaadaya ciddaasaan ku waqfay baail buu waqafkaasi noqonaya siiqada ayaa fasaaday walow qaala hadduu yidhaahdo waqaftu calaa awlaadii baan ku waqfay aw calaa zaydin baan ku waqfay uma intaada naslii walam yazid intaan aanu ka korinin falaadaru sixatu lwaqfi waqafkaasi inuu ansaxayo wey faidan qarada markuu goo haddaba almadkuuru kala sheegay faladaru anahu yabqaa waqfan waqf ayuu baaqi ku noqonay anahu yabqaa waa baaqi noqonaya waqfan xaala kowni waqfan uu yahay wa ana masrifahu meesha loo ilayaana aqrabu nnaasi cidda ugu dhow weeye ila lwaqifi ninka waqfay yowman qiraadi lmadkuuri kii markaa la sheegay maalintuu dhammaaday waxa uu leeyahay sheekhu halkan wuxuu inooga gelayaa waqafka axkaamuu leeyahay masalan dhowr qaybood buu noqdaa munqadicu lwal iyo munqadicu alaakhir iyo munqadicu lwasat saddexaas waqafku noqdaa marka haddaba kii munqadicu aakhirka haabuu inoogu soo horreysiyey wuxuu yihi hadduu yidhahdo waqaftu calaa awlaadii carruurtaydan ku waqfay ama wuxuu yihi calaa zaydin ninka laydhaa baan ku waqfay uma naslihi dabeedna tafiirtiisa wuxuuna u xadaayimayay maaha waa dhammaanayaan awlaaddiisina waa dhammaanaysaan zayd iyo wuxuu dhalayna waa dhammaanayaan walam yazid intaana kamu kordhino ma odhan markay intaasi dhammaatana ciddaas kale ayaa loo sii ileeya faladaru sixatu lwaqfi horta waqafkaasi inuu ansaxayo wey adar maxaa yeelay dee waqafku waxaa looga jeeday qurbo iyo markaa iyadala ugu dhawaansho dawaamna waa looga jeeday mar haddii haddaba la caddeeyey meeshii loo yiilayey yacni bilowgiisiina la sheegay waxa in markaa la daa'imiyo waxay iska fudud markaa in waddadaa khayrka la daa'imiyo oo uu sii shaqeeyaa suurtagal ah munqaticulakhir baana la yidhaahdaa haddaba sidee bay noqonaysaa bal marka masala awlaaddiisii ay marato wixiina waqfiyey see la odhanaya ama zayd iyo nasligiisiba markay badhaan wuxuu leeyahy fain inqarada almadkuuru kaa la sheegay ee wax lagu waqfay markuu dhammaado faladaru anhu yabqaa waqfan hortuu shaygii cayntii mawquufaday waqaf bay iskaanaysaa maxaa yeele waxaa loo dejiyey waqafkan dawaam taanigu isagu wuxuu leeyahay maye waqafki waa ku noqonayaa milkiibu ninkii waaqifka ama waariskiisa u noqonaya adhar haddaba haddaynu ku soconno waxaana loo iilayaa marka uu ciddaa uu ninku xusay marka hore ay dhammaato aqrabunaasi ila alwaaqifi waxaa loo war ninkii waqfay yaadad ugu dhow yooman qaraadi lmadkuuri kuwaa la sheegay maalinta ay go-een ay dhammaadeen waxaa la odhanayaa ugu dhow ka ugu dhown baa loo iilayaa maxaa yeele sadaqada aqaaribta lagu saqaysa waa waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu dhawaado kuwa ugu fadli badan rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi sadaqatuka calaa gayri raximika cid aan qaraabadaad ahayn sadaqadaasi waa sadaqatun waa sadaqo keliya wa calaa raximika sadaqatun wasilatun dabaraani baa wariyey sadaqada aada ku sadaqaysto qaraabadaadana waa sadaqo iyo xidhiidhin markaa sidaas ayaa kaa munqaطicu laakhirkii noqonaya walow kaana lwaqfu hadduu yahay munqaطica alawali xagga hore mid ka go-an kawaqaftuhu waxaan ku waqfay calaa man sayuuladu lii cidda lay dhali doono falmadhabu buطlaanuhu inuu burayo wey aw ama munqaطica wasadi xagga dhexuu ka go-an yahay kawaqaftu calaa awlaadi baan ku waqfay uma rajula nin uma alfuqaraai fuqaradaan ku waqfay falmadhabu sixatuhu qowlkaasi inuu ansaxayo wey walow iktasara hadduu ku gaabsa calaa waqaftu faladharu buطlaanuhu inuu burayo weeye halkana labadii kaleu inooga sheegay wuxuu hi hadduu waqafku yahay munqaطicu اlawal xagga hore mid ka go-an oo waa maxay wuxuu yidhi waqaftuhu shaygan waxaan ku waqfay calaa ma sayuladu li bal waa taasoo gabadhii waxaan u malay inay wax sidee ilmaha ay dhasho ayaan ku waqfay buu ii dhalan doona kadibna fuqarada kaa dabadiina fuqarada ila insaanu munqadicu alawal waalaakhir labadaba aanu u noqonin waynu sii dhaafiyaa ila haddii kale munqadicu alawal waalaakhir buu noqonaya waynu idhaha waxaan ku waqfay ilmaha ii dhalan doona isaga dabadiina fuqarada hadduu sheegay falmadhabu butlaanuhu weeye maxaa yeelay de hadda waxaa la siin kara ma waxaa la doonaya waqafkii in shaygii qofkii ahaa lagu waqfinaya hadda gacanta loo geliya shaygiina shay gacanta ciddu gacanta loo waxa dhalan doona wax joogaba maaha ama waqafku waxaa munqaticu lwasat mid xagga dhexe ka go-an xagga hore iyo xagga dambe uu ka wanaagsay dhexdumu ka yara afaysan yihi waa maxay waqaftu calaa awlaadi wuxuu carruurtaydaan ku waqf carruurna waa leeya waa joogtaa halkaa waa ka fiican uma calaa rajuli nin haddana nin uun waa kee waa nin uun waa cid nay garanaysa halkaa ma ka afeeyey haddana wuxuu yihi uma cala alfuqaraa dana fuqarada ayaan ku waqfay marka kaa mubhamkee dhexe halkaasuu munqaticulwasadka ka yahay falmadhabu sixatuhu madhab waxa weya inuu ansaxayo maxaa yeelay dee masrafkii maaal iyo xaal baa le hadda cid loo dhiibana waa la hayaa kani hadduu dhintana hadhow cid loo dhiibana waa la hayaa inta dhexana ka dhex saarun weye walow iktasara calaa waqaftu faladharu butlaanuhu hadduu ku gaabsado waqafdu keliya hadduu ku gaabsado oo aanu meesha loo iilayey sheegin faladar butlaanuhu waa inu burayo wey maxaa yale meeshii loo iilayey ayaan dii jiray ila waqafku taagnaan maayo una cidda lagu waqfay waa in la sheega walaa yajuusu ma banaano tacliiquhu in wax lagu xidhaa ma banaana ka qawlihi idaa jaa zaydun markuu yahay faqad waqaftu waan waqfi walow waqafa hadduu waqfa bishardi lkhiyaari khiyaar inuu yeesho batala cala saxiixi saxiix haddaan qabana wuu buraya waxa uu leeyahay sheekhu ma banaana in tacliiq lagu sameeyo waqafkii masalan wuxuu yidhi waxbaa lagu inuu yidhaha markuu zayd yimaado shaygaa waan waqfi zayd markuu yimaado ayaan waqfi bishaasi markay soo gashay ayaan waqfi maxaa yeelay kani waa caqdi oo wuxuu keenayaa milki hadda in la rabo milkigii intaad rasaad meel kale u rato kade haalibiyo kuma dhisnasiraayo tacliiqiisu markaa shardi in lagu xidhaa ma banaana hadduu waqtiyo bishardi alkhiyaar waan waqtiye buu sheegaa laakiin door baan leeyahay baniyo haddaan yar saacufo de waa iskaga noqonayaa bal ogaada iminkana iska wadwata ama wuxuu yidhi wuu waqfay shaygii oo wuxuu yihi bishardi alkhiyaar waa inaan dee shayga ku noqon karaa markaan doono ama wuxu uhi ciddaan doono waa inaan intaan ciddan kaba bedela cid kale aan keeni karaa fadala cala saxiixi saxiix haddaan qabana waa burayaa shaygaasi walasaxu asaxu anahu idaa waqafa hadduu waqfiyo bishardi an laa yu-ajara inaan shaygaa la kirayn utubica sharduhu shardigiisa ayaa la raacaya waanahu idaa sharada hadduu shardiyo fii waqfi lmasjidi ikhtisaasahu ku gaar noqoshiisa biaa'ifatin qolow ku gaar noqdo ka shaaficiyatiba weyn iktusa waa markaa lagu gaar yeelayaa kalmadrasati iyo waribaatiba weeye waxa uu sheeku leeyahay waxaa asaxaa haddii uu ninku waqfiyo bishardi an laa yu-ajar wuxu uhi shayga waa inaan la kiraynin ninkaa hebel la yidhaahdo waa inu ku jira waa in la galaan lakin waa inaan la kiraysan ciddaan ku waqfay waa inay gashaan lakin waa inaana kiraysan waa ansaxayaa horta waqafkaasi watubica shardihu shardigiisana waa la raacayaa maxayla maslaxay keenaysaa aaniga qowlka wuxuu leeya asaxa ka horjeeda lama raaciyo shardigiisa nin mustaxiq oo manfaco uu siiyey buu manfacadii ku daba socda ayuu ku xajrinaya markaa siduu doona ha yidhahda yaan laga dhegeysanin buu le shardiga waxaa kaloo asaxaabu idaa sharada hadduu shardiyo fii waqfi lmasjid masjid buu waqfinayay marka horeba ikhtisaaso biaa'ifatin qolo ku gaar noqoshada ayuu ayuu ayuu shardiyay ka shaaficiyat waa beryihii madaahibtu isku markaa isku wada kacabsanaayeen weeyaano iqtusa tusa bihim yani ayagaa lagu gaar yeelaya shardigiisa cid kale waa inaanay ka soo gelin oonay kaga tukanin oonay cid kale ugu imanin kalmadrasati iyo waribaatiba weeye madrasadii haddii qolon lagu waqfiyo dee qoladaas unbaa leh ribaadkuna waxa weeye meeshaa fuqarada iyana loo dhisay marka haddii labadaaba lagu gaar yeelo meesha ribaadka fuqarada loo dhisay iyo meesha madrasada qola haddii lagu gaar yeelo dee waa ku gaar noqonay kama banaana tanna waa la mid buu leeyahay oo cid kale ma soo geli karto taanigu wuxuu leeyahay marmar baad muddaa muqaabilood harkaasiba inuu kaba yar roon yahay laa laa yaktasu lmasjidu bihim ku gaar noqon maayo buu leey masaajid lianna jacala lbuqcati masjidan ka taxriiri waa meel la xoreeyey falaa macna liiqtisaasi bijamaacatin waxba laga dhegeysan maayo ninkii doonaaba oo ku tukanayaa buu leeyay walow waqafa calaa shaksayni hadduu ku waqfo laba shaksi uma alfuqaraai fuqarada ayuu dabeedna ku waqfay famaata axaduma midkood baa dhintay fal asaxu lmansuusu asaxa la caddeeyey waxa weeye ana nasiibahu yusrafu ila alaakhari ka kala loo iilayaa waxau sheeku leeyahay nin baa laba shaksi ayuu wax ku wada waqfo wuxu uhi gurigaas labadiinaa nin baan ku waqfay labadiinaasi markaa iska hoyataana uma alfuqaraa fuqarada ayaan ku waqfay buu hi dika dabadiin markaa dhimataan famaata axaduhumaa labadoodii haddaba ma israacine mid baa dhintay sidee baa laga yeelayaa bal kan jooga nasiibkiisii la gelaya ka dhintay nasiibkiisii halkee la marin wuxuu leeyahy fal asaxu lmansuus asaxa la caddeeyey waxa weeye ana nasiibu yusraf ila laakhari ka kalaa loo iilayaa maxaa yeelay dee fuqarada markay u guuraysaa waxay ahayd marka labadooduba ay meesha ka wada baxaan labadoodina meesha kamay wada bixin mid baa jooga mar haddii ayagii in la siiyo uu kan joogaa uu ka hor joogsaday dee isagii un baa loo iili saanigu wuxuu le me fuqarada loo iiliyo kana intiisa un ha qaato inta kalena fuqarada ayuun baa qaadanaysa allahu aclam faslu fi axkaami lwaqfi allafdiya waxaa fasalkan uu sheekhu kaga hadlaya axkaamta uu waqafku leeyahay ee lafdigaa qowluhu odhaahdiisa ninkii wax waqfayay uhi waqaftu calaa awlaadii awlaadayda carruurtayda ayaan ku waqfay wa awlaadii awlaadii iyo carruurtaydu carruurtaysii dhaleen yaqtadii wuxuu keenayaa hadalkaasi adtaswiyata simid bayna alkulli dhammaan lagu simo kadaa waxaa la mida low zaada hadduu kordhiyo maa tanaasaluu inta ay sii tafirmaan ayse sii dhamaan aw ama baطnan bacda baطnin buu yidhi daba yani da maca da buu yidhi waxaa sheekuu leeyahay hadduu ninku yidhaahdo waqaftu shaygaa waan waqfay calaa awlaadii wa awlaadi awlaadii saysau carruurtayda iyo iyo carruurtaydu carruurtay sii dhaleen oo wowgu weliba isugu cadfay yaktadi taswiyata waxay keenaysaa hadalkaasi wuxuu keenayaa simid lagu simo wax siinta iyo qadarka la siinaya baynalkulli dhammaan oo awlaaddiisa iyo awlaadda ay sii dhaleen kooda lab iyo kooda dhadig in lagu simayo oo la wada siinayo isku qadar la siinayo ayuu hadalkaasi keenaya maxaa yeelay wowdu mutlaqujamac ayaa loo isticmaalayo wax tartiib ah looma isticmaalo waxaa iyaduna hadalkaa la mida oo dhammaantood lagu simayaa hadduu yidhaahdo uu koriye maa tanaasalu waqaftu calaa awlaadii wa awlaadii awlaadii maa tanaasalu yacani awlaadul awlaadku inta ay markaa tafirmanaysa dhalaan calaa awlaadi awlaadii maa tanaasalu yacni ayagii cilibtooda ilaa intay markaa isu sii dhalaan ayaan ku waqsay ayana waxay keenaysaa in lagu simo ama wuxuu ku korriyey baطnan bacda baطn ama naslan bacda naslin buu yidhi iyadoo tafiiriba tafiir ka dambaysa ama badnimo badniga kale ka dambeeyo badnimaba dee waa da-da awlaadiisa badni baa la odhanaya awlaad awlaadka badni baa la odhanaya taasina waxay keenaysaa in lagu simo hataa hadduu hadalkaa ku kordhiyo waxay leeyihiin culimo fara badani dee bacduda waxaa loo isticmaalayaa un bimacnaa maca weeyaan oo baطnan bacda baطnin maca baطnin waqaftu calaa awlaadi awlaadii baan ku waqfay baطnan bacda baطnin xaalay yihiin marka bacdudaasi waxay ka dhigatay maca waalarda bacda dalika daxaaha maca dalika bmacnaa waasir siay culamada qaarkood yidhaahdeen iyo ayadda qur-aanka ilahay ku le walaa tudic kula xallaafin mahiin hamaazin mashaain binamiim manaacin lilkhayri muctadin asiim cutullin bacda dalika zaniim bay lahayd bacda dalika maca dalika waxaa lasoo sheegay la jirgeedana zaniim yani mid qoladaa markaas aanay ka dhalan oo iskaga dhex jiro culamada qaarkoodna waxay leeyihiin me baطna bacda baطni haddii la yidhaahdo tartiib bay faa'iideynaysayo waa inaan lagu wada kulminne la kala tartiibiya walow qaala hadduu yidhahdo calaa awlaadii baan ku wafay uma intaa dabeedna awlaadii awlaadii uma intaa dabeedna awlaadihim carruurtooda maa tanaasaluun intay maraa sii tafirmaan oo ama calaa awlaadii ayaan ku waqfay buuhi wa awlaadii awlaadii carruurteyda carruurteeda ayaan ku waqfay alaclaa ka sare falaclaa midba miduu ka sarreeyo aw ama alawali ka hore falawali midba miduu ka horeeyo fahuwa litartiib kaasi waa tartiib markaa waxau leeya sheeku hadduu yidhaahdo waxaan shayan ku waqfay calaa awlaadii buu yidhi halkii markii hore wowda ka isticmaalay buu uma ka isticmaalay wuxu uhi uma awlaadi awlaadii carruurtaydu carruurtaysii dhaleen baan haddana ku waqfay oo kusii xigayaa uma awlaadihim deetana carruurtas carruurtas carruurtooda ma tanaasalo intay markaa sii tafirmaan oo umadaasuu isticmaalay ama wuxuu uhi waqaftu kadaa shayga calaa awlaadii wa awlaadi awlaadii intuu sidaa wow isugu cadfay ayuu wuxuu uhi alaclaa falaclaa ka sare haddana ka sare macnaha midba miduu ka sarreeya ayaan markaa ku waqfay uu leeyahay awil awali falawal ka hore midba miduu ka horeeyo ama midba miduu ka dhow yahay fahuwa hadalkaasi litartiibi mar hadduu uma isticmaalay ama intuu wau isticmaalay uu marka alacla falacla ama alawel falawel yidhi